magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibinayeen arday dhammaysatay heerka koowaad ee jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho waxaa kasoo qeybgalay munaasabada maamulka jaamacadda bahda waxbarashada xildhibaan iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya waalidiin iyo marti sharaf kale gudoomiyaha jaamacadda soomaaliya doctor axmed qadar cabdi ayaa hambalyo iyo mahadcelin u diray waalidiintii macalimiintii kusoo dadaalay ardaydan waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo maamulka iyo macalimiinta kuliyadda computer science and engineer kuwaas oo qayb weyn ka qaatay shaqo badan iyo juhdi badanna geliyey uga mahadceliya meeshaan waalidiinta iyo qof kasta oo ka qayb qaatay waxbarashadiina run ahaantii afar sano shan sano inaad waxbarataan waxaa ku baxay wakhti badan juhdi iyo dadaal dheeraada oo ay sameeyeen waalidka walaalihiin iyo macallimiinta iyo maamulka jaamacadda soomaaliya ayagana waxay mudan yihiin in loo mahadceliyo looguna hambalyeeyo guusha aad gaarteen injineer cabdikariin maxamed oo ah madaxa ardayda qaybta kombyuter synes ayaa ka warramaya ahmiyadda munaasabadan xafladda sagootinta dufcada tobanaad ee kombyuter synes dufcada lixaad ee civil engineering iyo dufcada labaad ee electrical engineering mudana gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin ardayda aan maantay ama caawa halkan aan u fadhinno xafladdooda sagootinta waxay jaamacadda soomaaliya soo doorteen afar sano ka hor waxayna ku soo biireen sanno dugsiyeedkii afar sanno kadib wuxuu ilaahay u suurogeliyey ardadan mid walba oo ka mid ah himiladii uu ka lahay jaamacadda soomaaliya oo ah waxbarashada sare inuu ka dhammaysto inuu ilaahay u suurogeliyey qaar ka mida mas-uuliyiinta waalidiintii martisharaftii ka soo qaybgalay munaasabadda ayaa hadallo dardaaran u jeediyey ardayda qalinjibisay waxaan rabaa inaan aad uga hambaleeyo injineerada halkaan fadhiyo oo iskugu jira gabdho iyo wiilal combyuter science oo dufcadii tobanaad ah civil engineering oo dufcadii lixaad ah electrical engineering oo ah dufcadii labaad waxaan is leeyahay caawa waxay noo tahay annaga haddii aannaha macallimiinta waxaan rabaa maanta inaan u hambalyeeyo arday muddo afar sano ah soo qaadatay wakhtigooda ardayda ka qalinjibisay jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho ayaa isugu jira saddex dufcadood oo ka baxay jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho kuwaasoo bartay kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda lagu dhigo